halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toos ah uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee kow iyo soddonka iyo sagaal iyo tobanka mitribam efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal waa khamiis afariyo toban ay tahay bisha labiyo tobnaad ee disembar sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa halkan idinkaga soo jeedin doona anigoo ah saare cabdi axmed iyo sidoo kale nuur xasan nuur bukhaari
qodobada aan idinku hayno idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mid ah cudurka shubanbiyoodka oo ay ugu geeriyoodeen magaalada beledweyne tiro dad ah iyo bukaanno uu soo ritay xanuunkan oo la dhigay cisbitaalka magaalada beledweyne
afarta bish ilaa iyo hadda waxaan admission garaynay oon jiifinay ilaa iyo siddeetan iyo siddeed bukaan hadda waxaa ku jirta labaatan iyo laba bukaan oo sagaal ka mid a ay maanta soo gashay
waxaad sidoo kale dhegaystayaal maqli doontaan xeer ilaalayaasha dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada oo samaystay dallad ay ku midaysan yihiin degmada buulo burde oo markii ugu horraysa yeelatay baabuur ambalas ah
qodobadaasi iyo kuwo kaleba waan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida muuqaalka siyaasadeed ee dalka maraykanka ayaa u muuqda shalay oo talaado ahayd in uu mar qura isbedelay waa talaadadii asbuucana laba cisho ka hor kadib markii uu ku guulaystay daj jones oo loo doortay inuu noqdo senator ka tirsan golaha sanadka dalka maraykanka kana soo baxay alabama kadib doorashadii ka dhacday gobolkaasi jones waxa uu ka adkaaday roy moore oo ah xubin ka tirsan xisbiga jamhuuriga oo haysta taageerada madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump guusha jones ayaa waxa ay ka dhigaysaa xisbiga dimuqraadiga inuu si weyn ugu kalsoon yahay inuu guul ka gaari doono doorashada dhexe ee sanadka kale barkiisa koongareeska la qaban doono halka weli ay doonayaan inay kasoo kabtaan guuldaradii gaartay xisbiga jamhuuriga talaadadii toddobaadkan ayaa jones uu u mahad celiyey dadkii codkooda siiyey iyo sidoo kale shaqaalihii ku taageeray doorashada intii uu kusoo guda jiray
dhinaca kalena guushii uu musharaxii ka socday xisbiga dimuqraadiga kasoo hoyay doorashadii talaadadii ka dhacday gobolka alabama ee dalkan maraykanka ayaa gelgishay siyaasadda golayaasha baarlamaanka ee capital hill ee magaaladan washington libinta uu doorashadii alabama ka gaaray dog jones ayaa ka dhigan in farqiga coddheerida ay xisbiga jamhuuriga kaga sarreeyaan hadda golaha senadka uu soo golaha senadka uu soo yaraaday taasoo ciriiri gelinaysa meelmarinta ajandayaasha siyaasadeed ee sanadka labada kun iyo sideed iyo tobanka uu uga baahan yahay madaxweyne trump inuu marsiiyo aqalka senadka hogaamiyaasha golaha senadka laga tirada badan yahay jack shumer oo ah nin laga soo doorto magaalada new york ayaa sheegay in xaalkooda uu hadda u muuqdo mid hagaagsan bob casey oo ah senator dimuqraadi ah oo laga soo doorto gobolka pennsylvania ayaa sheegay in guushii dog jones ay ahayd mid muujisay in weli ay jiraan dad dhexdhexaad ka ah siyaasadda oo wax ka bedeli kara doorashooyinka xitaa gobol ay ku badan yihiin taageerayaasha jamhuuriga sida gobolka alabama dog jones oo horey usoo noqday dacwad ooga maxkamadeed ayaa doorashada kursiga senadka kaga guulaystay roy moore oo ka socday xisbiga jamhuuriga
ninka looga shakisan yahay inuu ka dambeeyey qaraxii magaalada new york akayaad ulah ayaa ogaaday macluumaadka la xiriira dembiga uu mudan karo in uu yahayna sidoo kale xabsi daa'in oo xataa isagoo sarirta jiifo uu xabsiga u bilaabanayo wuxuuna kasoo muuqday shalay maxkamadda isagooo ku dhex jira muuqaalka kaamirada ee dhalada laga fiirsanayey walax ayaa waxaa uu kasoo kabanayaa gubasho badan oo jirkiisa ah oo isbitaal lala dhigay iyo dhaawacyo soo gaaray oo la xiriira bamkii uu ku dhaawacay saddex qof oo kale magaalada new york waxa uuna wajahi doonaa shan xukun oo dembiyeed oo ay ka mid tahay isticmaalka hubka waxbaabi'iya iyo inuu adeegsaday inuu meel fagaaro ah ku geysto dhaawacyada dadkaasi ullah ayaa waxa uu sheegay inuusan awoodin inuu qabsado qareen dhaqaalaha awgeed waxaase loo diyaariyey qareen madani ah oo u doodi doono kaasi oo loo ballamiyey janaayo saddex iyo tobankeeda oo ah maalinka uu leeyahay maxkamadda subax wanaagsan intiina nagala socoto bariga afrika dhegeystayaal waxaan idin leenahay halkaasi wararka idinkaga imaanayaan waa washington toddoba qof ayaa la xaqiijiyey in ay maalmihii lasoo dhaafay ugu geeriyoodeen xanuunka shubanka magaalada beledweyn ee xarunta gobolka hiiraan faahfaahinta warkan waxaa halkaasi kasoo diray waryaheena xuseen xasan dhaqane howlwadeenada caafimaadka ee cisbitalka beledweyne ayaa xaqiijiyey in xanuunka shubanka oo ka dilaacay xaafadaha magaalada beledweyne in ilaa siddeetan iyo siddeed bukaan ah la dhigay cisbitalka muddo hal isbuuca gudaheed madaxa gargaarka deg dega iyo qaybta bukaan socodka ee cisbitalka beledweyne doctor suleymaan cabdi cali ayaa sheegay in xarunta karantiilka ay jifaan xilligan ilaa labaiyo labaatan bukaan ah oo u badan caruur da-doodu ay shan sano ka yar tahay maalmahan waxaa magaalada ka jiray shubanbiyood afarta bish oo xoogii soo bilowday afarta bish ilaa iyo hadda waxaan admission gareynay oon jiifinay ilaa iyo siddeetan iyo siddeed bukaan hadda waxaa ku jirta labaatan iyo laba bukaan oo sagaal ka mid a ay maanta soo gashay over all inta annaga aan qabanay wax hadda dhimasho oo ku dhintay gudaha istaalka ma jiraan dadka hadda jiifo horta inta badan waxay u badan yihin caruur walow ay ku jiraan dad waaweyn ilaa saddex qof afar qof oo dad waaweyn iskugu jira rag iyo dumar wayna soo mareen laakiin inta badan waxa hadda jiifo waa caruur waxayna ka kala yimaadeen afarta xaafadood ee magaalada doctore inta badan shubanka waxaa lagu yaqiinay xilliga kuleelaha waqtiganna kuleel kama jiro magaalada oo waa qabow maxay tahay waxa keenay in tiro intaa la eg xanuunkan uu saameeyo waqtiga wax kusoo beega muxuu yahay sidaa la socotaanba hadda xilligan waxaa la joogaa xilliyadii oo xagaayaha oo webiga oo hoosu dhacaayay dadkan waxay isticmaalaan ceelashan la isticmaalo dhammaantood waxay u furan yihin webiga u furan yihiin masquulihina waxay u furan yihin webiga yani shubankan inuu yahay mid la xiriiro xagga biyaha la xiriiro inuu yahay mataqana waxaan kuran aan annaga aan factorka ugu horreyn oon saarayna mataqana waxaan kuran aaminsana inuu yahay mid la xiriira xagga biyaha
bukaanada qeybtood ayaa cisbitalka lasoo gaarsiiyaa kadib markii wax isbeddel ah looga garan waayo farmashiyaasha xaafadaha magaalada oo dadka marka horeba bukaanada ay geeyaan qaarkood ayaa v o a kula hadlay gudaha cisbitalka beledweyne waxaan ku arkay shuban aan joogsanayno iska socdo iska socdo biyaa ayadana waaba dhacdaba indhahi caddayda marka waa ka yaabnay waa la soo cararnay meeshaana keenay meeshaan markaan keennay filbooyinka noogu xireen filbooyinka noogu roonaatay soo xoogaa tabar ku soo yeelatay goormaa ku aragtay hameen hore fiidkiaan ku aragay haa dhibaatadan ilaa hameen hore laba indhood marka waa inaa isma geli bajaada markaan soo saaraynay war waa meyda ka dejiyaa la yidhi haddana markaan ka dejinay haddana waa la yidhi war saara xoogaa waa ku jirtaan waa soo qaadnay intaan keennay marka waa dumar waa afartan sano jirtaan marka haddana waa bisteedba waa taas filmbooyin iyo waxbaan rabnaa noogu sixiri waxay qoonsanaba waxaan waa wax kor alle ka yimid xil habeenoo fiidkeena laga qabo waxaa ka nim meelahaas baadiyaha baadiyahaasaan ka nim magacayga cabdixakiin maxamed xaaji xirse xabiir waxaan ka imaaday tuulada koyshin aan ka imaaday cunuga roon oo afar jir subanka saa xaluu ku bilowday ilaa saak waa waday gabarta subankeed xooga waa iska dheeryahay waa iska roon yahay in waxa yidhaha farxiyo maxamed aa la yidhaahdaa waana anaan dhale doctor suleymaan ayaan weydiiyey nooca shubanka waxa uu yahay iyo tirada dadka ugu dhintay inta ay xaqiijiyeen kan cisbitaal ahaan nooca shubanka ilaa iyo hadda waxaan ku irahdaa aan hayna waa shuban biyood waxaa jira sambalo la qaaday oo ilaa iyo toban sambal hadda la qaaday marka sambaliski weli resultkii nama soo gaarin natiijadii nama soo gaarin marka ilaa natiijadaas laga helaayo lama dhigi karo shubankana waa daacoon lama dhigi karo ilaa iyo hadda annaga waxaan u daaweynayna inuu maadaama uu shuban biyood aan magaalada eryada aan degannahay ay tahay dhul uu ku badan yahay waterbond risiska waxyaabahan shubanka keena ay ku badan yihiin shuban biyood ahaan usii daaweynayna ilaa confirmation sax laga helaayo natiij sambaladii la qaaday annaga ilaa iyo hadda waxaan ogaanay oo naloo xaqiijiyay ilaa dad gaarayo toddoba qof laakiin way ka badan karaan dadka maxaa maxaa yeelay dadka xaafadahooda mataqaana ayay isolated ku yihiin ay iskaga dhimanayaan cid ogaan karta oo saxa ma laha maadaama uusan jirin referal sax ah uusan jirin mataqana maxaan ku rahdaa oo magaalada istaal dad dad soo gaarsiinaya ama timam referal oo sax aysan jirin annaga waxaan la soconnaa ilaa iyo toddoba qof inay dhimatay walow ay ka badan karaan xanuunka shubanka ayaa inta badan waxaa lagu arkaa magaalada baladweyne xilliyada kuleelaha iyo marka uu hoos u dhac ku yimaado biyaha webiga shabeelle xuseen xasan dhaqane v o a baladweyne
subax wanaagsan dhegeystayaal waxaad nagala socotaan v o a washington waxaa magaalada muqdisho kusoo gabagaboobay shir xeer ilaalinta heer federaal iyo kuwa maamul goboleedyada dalka ay ku samaysanayeen dallad ay ku midaysan yihiin iyadoo dhinaca kalena isla muqdisho ay markii ugu horreysay heshiis isfaham dhinaca wadashaqaynta ah ay ku gaareen guddiga qaran ee doorashooyinka madaxa bannaan iyo guddiga doorashooyinka maamulka puntland warbixintan waxaa muqdisho kasoo diray waryaheena xasan kaafi qoyste magaalada muqdisho ayaa lagu soo gebagabeeyey shir laba maalmood soconayey oo ay ka soo qayb galeen xiriirinta guud ee heer federaal iyo kuwa maamul goboleedyada dalka shirka oy soo abaabushay wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalka ayaa muddadii uu soconayey looga hadlay qodobo ay ka mid yihiin sidii kor loogu qaadi lahaa aqoonta iyo habdhaqanka xeer ilaaliyaasha dalka waxaana gebagabadii shirkan la isla gartay in xeer ilaaliyaashu ay samaystaan dallad ay ku midaysan yihiin xeer ilaalyaha guud ee qaranka axmed cali daahir ayaa ka warbixiyey waxyaabaha ay labada dhinac isku afgarteen midnimo iyo isku xirnaan iyo wada shaqayn iyo isasixid xeeraliyaasha inay soo baxday inay ku midoobeen oo ay isku afgarteen inay dallad samaystaan inay taageereen dhammaantood maaragtay nidaamka garsoor ama hanaanka garsoor ee uu waddanku qaadan doono lagu heshiiyey inay diyaar u yihiin wasiir in ay ka qayb qaataan dhammaan doodaha imaan sidoo kale wasiirka cadaaladda soomaaliya xasan xuseen xaaji ayaa hoosta ka xariiqay inay ka qaybgalayaashu shirkan uga faa'iidaysteen macluumaad kala duwan oo ay ugu horayso ilaalinta sharciga iyo meelmarinta arrimaha cadaaladda shirkiinan wuxuu ka mid yahay ololahaas oo cadaalada aan ka wadno oo guud ahaan bahda cadaalad iyo hanaankaas naftiisa inaad ka wada tashanaysaan waxaa aada ugu faraxsanaya inay dembibaaristii iyo xeer ilaalintii sivilka aadeytii iyo milatarigaba inaad isku dhex jirtaan oo wax badan aad ka kala faa'iidaysanaysaan dhanka kale waxaa magaalada muqdisho heshiis ku aadan dhinaca wada shaqaynta ku gaaray guddiga qaranka ee doorashooyinka madaxa bannaan iyo xubno ka socday guddiga doorashooyinka puntland kuwaasoo maalmihii ugu dambeeyey howlo shaqo u joogay magaalada muqdisho labada guddi ayaa saxaafadda kula hadlay garoonka diyaaradaha muqdisho xilli guddiga doorashooyinka puntland ay ku sii jeedeen magaalada garoowe gudoomiyaha guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee heer federaal xaliime ismaaciil ibraahim ayaa dhankeeda si kooban uga hadashay waxyaabaha ay ku heshiiyeen iyaga iyo guddiga doorashooyinka puntland waxay gaareen hadda labada guddi heshiisyo wardhac ah heshiisyadaas oo ah ugu horeeya inuu yahay marka hore inay jawi is afgarasho ah oo wada shaqayn ah oo midnimo ah inay ku wada shaqeeyaan shaqada qaybsadaan iskaashadaan isla qabtaan howlaha midda kale ee ay ku heshiiyeen wuxuu ahaa ay isla soo qaadeen in labadoodaba ay isku kaalmeeyaan howlaha weliba guddiga doorashooyinka ee qaran ee heer federaal maadaama uu heer federaal yahay in uu aad wax ugala qabto guddiga doorashooyinka puntland guddiga kumeelgaarka doorashooyinka puntland oo markau ay doorashooyinkii dowladaha hoose ay ku soo food leedahay sidii loo dardargelin lahaa oo wax la iskala qaban lahaa oo aan uga caawin lahayn xag farsamo ama aan u tegi lahayn u baadiboobi lahayn dhaqaalihii looga qaybgeli lahaa qabashada howlahaasi gudoomiyaha doorashooyinka puntland cabdiraxmaan diiriya samatar ayaa dhankiisa soo dhoweeyey heshiiskan nuxurkuna wuxuu yahay shaqada qaran oo heer federaal oo ay u idman yihiin iyo midda heer puntland oo aanu u idmanahay mid walba sidii aanu uga wada shaqayn lahayn doorkaygaan uga wada qaadan lahayn ayagoona gacan noo siin lahayn annagoo gacan uga siin lahayn falanqo iyo doodeer kadib waannu isla qaadannay waxaanu rajaynaynaa marka iyagana inay xagga noogu iman doonaan ilaahay ciidankii sidaan iyo heshiisiisa la mid ah waa isu baahan lahay war kale oo badan hadda ma raba inaan galo walaala iyadaa dhammaystay waxaanu jecel lahay sidaan u wada shaqayn lahayn baa maanta noo bilaabantay xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
waa tahay subax wanaagsan mar kale degmada buula burte oo ka mida deegaanada uu godoomiyey ururka al-shabaab ayaa waxaa dhowaantan la gaarsiiyey baabuur kuwa gurmadka degdega ee caafimaadka ambalasida loo yaqaano ah kaasi oo magaalada lagu geeyey si qarsoodi ah haddaba gaarigan ayaana noqonaya kii ugu horreeyey ee degmadaasi ay yeelato waxaana laga soo iibiyey qurbaha oo ay qurba joogtu ka soo iibiyeen warbixintan waxaa soo diray xuseen xasan dhaqane
magaalada buula burte oo sannadihii ugu dambeeyey go'doon ugu jirtay kooxda al-shabaab ayaa qurba joogta degmada ka soo jeeda waxay ku guulaysteen inay gaarsiiyaan gaari ambalaas ah si qayb ahaan ay u daboolanto baahidii dhinaca adeega caafimaadka ee magaalada ka jirtay waxaa soo dhiibay hadday allaha ka siiyo walaalaha reer buluburde ee degan maraykanka iyo yurub iyo kanada waxay soo gaarsiiyeen walaalahood oo joogo degmada buluburde si loogu adeego walaalahood mataqaanaa ku dhibaataysan degmada buluburde ee adeegga ugu qabato wixii ambalaas laga rabay
suuki sanay waxa ay ka mid tahay haweenka magaalada waxaay tilmaantay in gaarigan ambalaaska uu wax weyn ka bedeli doono dhibaatadii dhinaca adeega caafimaadka gaar ahaan haweenka uurka leh xilliga ay foolanayaan haweenka ama uur kale ama xaamiladu cunuga ka soo jeeda gaari dameera lagu qaadi jiray ama gaari gacmood oo dalkeenna aan ka suubsanaa lagu soo qaadi jiray waa u dhib qabnay dhib weyn oo weyn ilaahayaas ogay xaaladda inaan na haysatay maanta waxaanba ka cabsanaaba farxa daraaddeed inaan beledka aan u lugayaanba ka cabsanaa farax daraaddeed baasha markaan arkay quruxdeeda iyo qaymigeeda ay leedahay iyo dhibaatada na hayso ilaaha xaaladda og aniga hooy reer burburtaan ahay daryeel ma haysanin hadda waa daryeelkii noo koobaada maxay aheeday garab weyn ha nala siiyo naagaha xaamilada waa la toosiyey daawo iyo maxay eeday adduunya dhibaatada haysa dabdabi biyihii burburta arada ka batay wax wax nagu tara waaba noo koob waa noo bilawdeena noo bilaabo gaarigan ambalanska ayaa waxa uu wax weyn ka bedelayaa qayb ahaan baahidii dhinaca caafimaadka ee ka jirtay degmada buula burte xuseen xasan dhaqane xubnaha v o a beledweyne
degeystayaal warbixinadaasi iyaga oo maqal iyo muuqaal ahna waxaad ka heli kartaan boggeena internetka ee v o a somaali dot com iyo weliba barta aan ku leenahay facebooka markaana gaarisa kadib markii ay xoolodhaqatada iyo beeraleyda kasoo kabsadeen abaartii ba'nayd ee sanadkii hore ee bilowgii sanadkan garaacday geeska africa ayaa waxaa sare u kacay dhaqdhaqaaqa ganacsiga xoolaha nool ee lagu kala iibsado suuqyada xoolaha ee magaalada gaarisa marka laga soo tago xoolaha la dhaqdo ama la qasho waxaa aad u kordhay kala iibsiga dameeraha ee gobolka waqooyi bari ee kenya sida uu warbixintan ku faahfaahinayo wariyaheena magaalada gaarisa maxamed faarax shire
kala iibsiga noocyada kala duwan ee dameeraha ayaa cirkay isku sii shareeraya iyadoo suuqa weyn ee gaariso u haan jiray suuqa bariga iyo bartamaha afrika oo u weyn ee xoolaha lagu kala iibsado iminka uu qarka u saaran yahay inuu isku bedelo suuqa ugu weyn ee geeska afrika ee dameeraha lagu kala iibsado magacaygu waa aadan cumar suuqa dameeraha gaarsaan jooga maanta waa arbaco ah dameeraha beecooda wuu koreeya hadda laakiin dabinkan labadan bilood lasoo dhaaf labadan arbaca hoos buu aad u jira hore shan iyo toban bay ahaayeen saddex iyo toban kun hadda laakiin dameerka u badan sideed iyo kun iyo shan boqol oo hoos ay u dhaceen bergeron shiinaha la adan jiray shiinihii waa xoogaa yaa hoos u dhacan lahayd beec meeshii la geli jiray dameerahu aad bay u fiican yihiin berigii hore iyo haddana waa la qaadanaya nafteeda maanta nafteeda suuqa wuu fiican yahay ma xumo maadaama beecoodu hoos u dhacay hadda waa la qaadanaya boqol dameer ku dhawaad way tegayeen waa la qaaday ilaa nairobi la aadiyaa intana ilaa ifo mandera wajeera halkaasay ka imaadaan ilaa soomaaliya ka imaadaan waa ka saddex afar gaari baxda yoonka badanka dadka ka ganacsada suuqan ayaa waxay ahaayeen kuwii horaan ka ganacsan jiray xoolaha iyadoo abaarihii badnaa iska soo daba noqnoqonayeyna ay ku khasbeen ganacsatada in ganacsigooda iminka ay u beddelaan iibsiga iyo dhoofinta dameeraha weli cali bayon waxa uu ka mid yahay ganacsatadii hore ee lo-da ka ganacsan jirtay iminkana waxa u weecday dhanka dameeraha wuxuuna v o da uga warramayaa dhaqdhaqaaqa iyo ganacsiga dameeraha dameeraha waxaan ka soo gadnaa meesha la yidhaha dhagaxley shan shan kun lix lix kun aan soo gadnaa meelahan aad sideed sideed kun meelahaasaan gadnaa dameeraha ganacsigooda hadda kahor ugu fiicnaay laakiin hadda ayaantan dambe hoos buu u dhacay dhaqaalooda hoos buu u dhacay sababo la xiriira macnaha xaggaa la xiray oo meeshii la geen jiray koonadii aa lasoo xirxiray dowladdii xoogahoo xaaladeeda ay degsaneen marka way yar xirmeen sida hormahan laakiin hadda saasoo tahayna adiga waa lagu fiican yaho dhaqaal la-aan maana waxbaa laga hel helaa aniga ilaa muddo adiga saddex bilood aan ka ganacsanaya dameeraha dee waa ganacsigooda iska fiicnaay khasaare badan may qabi jirin laakiin ayaanta ayaantan dambe macnaha maxaa waaye xoogaha hoos bay u herdhaceen sida hore maaha kala iibsiga dameeraho dadka soomaalida geeska afrika ku dhaqan inta badan hoos oga dhacsanaa ayaa iminka waxa uu rajo geliyey ganacsato fara badan oo iminka gawaari waaweyn ku kala daabulaya dameeraha badankoodna waxay ii sheegeen in dalka jaynaha iyo suuqo kaloo dalkani kenya loo kala dhoofiyo dameerkiisa hadda wuxuu leeyahay sooka toban kun suuqan maanta wuu hooseeya waxaan leeyahay sideed kun shan boqol qaado asagana wuu diidan yahay beecii hore ogaa tobanka kun toban iyo labada kun wuxuuna waa la waayay hadda cabdixarar jiif waa mid ka mid a suuqgeeyayaasha dameeraha v o da iyo sidoo kale isaguna wuxuu oga warramayaa culeysyada faraha badan ee ka haysta kala iibsiga dameeraha dameeraha suuqooda yaan gadaa dameeraha dhib weyn baa ka taagan dameeraha maxay ka soo gadaan baadiyaha laga soo gadaa aad baa laiskugu qabsadaa dameer oo baadi iska dhunta yaa laiska soo gadani suuqaa laiska keeni kii lahaa oo hadda alla kuusna kii la dhashaa suuqa joogaa dameerka sidaa laiskugu qabsani dameerahaas aad iyo aad ah mastaxarad ayaa waxa uu sheegay inay jiraan qowlaysato fara badan oo iminka ku howlan xadidda dameeraha ayagoo culayska ugu fara badan ay ka haysata ammaanada xilligay gacantooda soo galaan oo dad kale ay ku qabsadaan dameer lagu guuro waan hele baadihii dameer la dhaafsadaan hele niman baa duurka u baxeen niman yaa duurka u baxeen way iska soo qunsanayiin suuqan bay keenaayiin dameerihii dhib weyn baa ka taagan suuqoodana wuu yir toddoba kun lix kun lix kun iyo shan boqol waxaasaana dameerha la gadaa isku soo celceliyo dowladda dalkani kenya ayaa waxay ogashay iibsiga dameeraha iyo weliba ka ganacsiga cunitaanka hilibka dameerahana waxa uu ka jiraa qaybo badan oo ka tirsan dalkani kenya culeysya fara badan kuma hayo dadka kenyaanka ah iibinta dameeraha walow dadka soomaalida intooda badan ay la yaaban yihiin kala iibsiga dameeraha oo iminka ka sii fiicnaanayo kala iibsiga xoolaha maxamed faarax shire v o a garisa
warbixintaasiyo tii kasii horreysaba waxaaad iyagoo muuqaala ka daawan kartaan barnaamijkeenna qubanaha maanta ah oo qubanaha toddobaadka ee v o e da haatana dalka afghanistan gabar koob iyo toban sano jir ah oo ku dhalatay gudaha xabsiga nolosheedana ku qaadatay xabsigaasi ayaa haatan danaynayso in ay aragto nolosha taalla xabsiga bannaankiisa gabadhan waxa ay xabsiga kula nooshahay hooyadeed oo horey loogu xukumay xabsi daain wariyaha v o e da sabiihullaahi gaza ayaa warbixintan noo soo diray waa kan maxamed cabdisandheero soo jeedinayo aabbahay ayaa dad dilay arrintaas ayaa keentay in la xiro aabbahay hooyaday walaalkay iyo adeerkay aabbahay iyo walaalkay xabsiga ayay ku dhinteen hooyadayna xabsiga ayay ku hartay halkan ayaan ku dhashay oo aan ku koray aniga
mana uurka ayay ku jirtay markii aabbaheed walaalkeed adeerkeed iyo hooyadeed xukun dila lagu riday iyagoo qayb ka qaatay dilka toddobaiyoabaatan qof aabbaheed iyo walaalkeed waa la daldalay laakiin hooyadeed shiriin guulah lama dilin maadaama ay uur lahayd hadda koob iyo toban sana kadib mana waxay isweydiinaysaa nolosha hortaala
riyadayda weyn waa in anigiiyo hooyaday aan bannaanka u soo baxno oo aan walaalahay arko
muna waxay dhigataa dugsi hoose oo xabsiga ku dhex yaalla waxay la ciyaartaa carruurta ay hooyooyinkood xabsiga ku jiraan waxayna sheegtay in nolosheeda oo dhan ay maqlaysay waxyaabo naxdin leh xilligii waraysiga ay v o eedu la yeelanaysay waxay ku soo celcelinaysay in iyada iyo hooyadeed ay aad ugu baahan yihiin inay xorriyaddooda helaan iyadoo sheegtay inay doonayso inay wax barato
waxaan doonayaa inaan gurigeennii aadno oo aan wax barto dhakhtarna aan noqdo mina hooyadeed ayaa u diiday inay gabadheedu xabsiga ka baxdo
madaxweyne ashraf gaani ha idaldalo intii gabadhayda la iga wadi lahaa maxaa yeelay nolosheeda ayaa ku tiirsan iyada la'aanteedna ma noolaan karo xataa hal daqiiqo waan isdeldelayaa shiriin gula waxay sheegtay in gabadheedu ay bannaanka khatar ku gelayso waxay sheegtay inay leedahay laba wiiloo noolnool laakiin ayna ka warhaynin iyada iyo walaashood iyo meesha ay ku sugan yihiin marka hadda waxay joogtaa xabsiga waxay dhibbana u tahay dembi ayna iyadu gelin mustaqbal aan la hubinna wuu horyaalaa
waa tahay aad buu u mahadsan yahay maxamed cabdi sandheere ayaa warbixintaasi noo soo jeedinaya halkaasi aad ka dhagaysanayseena waa v o a washington markaana aanu aadno dhinaca kaalimaha heesaha waxaana dhegeystayaasha aan usoo qabanay saharaayo codadka cawaale aadan iyo weliba farxiya kabayar
codkaasi farxiyo kabayare iyo sidoo kaleeto cawaale aadan idaacaddeenna subaxnimo ayay gabagaba u yihiin nuur xasan nuur bukhaari dhinacii soo saarista barnaamijka iyo bashiir abikari anigoo saare cabdi axmedba gebageenba waxaan idin leenahay nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.